hay-adda asal iyo degmada saylee gobolka oo dalka daafurtay tababarkaasi itiyo langobadi guddiga landoorada iyo maamulan iday gebiyo degmada sayla iyo deegaanada hoosgoyo walibana furitaanka tababarka ku qeyb galay mas-uuliyiin ku tarsan maamulka somalilan maamulka degmada sayla iyo qeybo shalduwan ee bulshada ankoreen ujeedka langobadi tababarka iyo waliba faahfaahin kubiyey farxaan xaaji yuusuf oo kumid eh mas-uuliyiinta hay-adda asal annagu ka hay-ad ahaan waxaanu ka howlgallaa gobolka marowjoox iyo gobolka hawd markaa gobolka hawd muddo dheer bay hay-addu ka shaqaynaysay waxayna kala shaqaysaa mashaariico kala duwan mashruuca maamul wanaagga iyo xuquuqa aadamaha oo tareyninno badan iyo tababaro badan oo kala duwan aanu ku qabanno degmada sayla iyo degmooyinka gobolka hawdba waxaa kaloo idinkala shaqaysaa mashruuca food security-ga oo hay-adda w f b iyana aanu kala shaqayno waxyaabaha kale aanu ka shaqeyno waxaa ka mida aanu kala shaqeyno gobolka hawd iyo deegaanada ay hay-addu ka howlgashaba inaanu tababaro la siiyo gudiyada adeegbixiyaasha ahee ka shaqeeya adeegyada asaasiga sida caafimaadka waxbarashada biyaha marka maanta waxaynu joognaa tababar tababarkaasoo ku saabsanaa in la tababaro guddidii maamuli lahayd biyaha degmada sayla biyahaasoo runtii dee muhiimadooda aynu ognahay guddidan la doortayna waan hamalyeynayaa waxaanan ilahay uga rajaynaya ilahay xilkaa ay qaadeen uu u fudaydiyo anoo rajaynaya inay dee wax badan kusoo kordhin doonaan degmada sayla biyuhu waa noloshoo waynu ka wada dhareegsannahay in laga wada shaqeeyo caafimaadka biyaha oo biyo nadiifa dayactirkiisa in dadkii loo qaybiyo si siman ummadii loogu qaybiyo waxaasoo dhami waa howlo dee guddida sugaya oo runtii u baahan inay xil badan iska saaraan qofkuna dadkuna waxay u kala khayr badan yihiin siday u kala manfac badan yihiin markaa ilaahay guddi manfac badanoo muddo dheer shaqaysa oo deegaanka iyo dadkaba wax badan kusoo kordhisa ilaahay ha idinka dhigo annaguna dadaaladayada kolba intii awoodayto insha allah waynu sii wadi doonaa dhanka kale maamulka degmada saylah iyo mas-uuliyiinta ku qaybgali yaa ku qaybgalayaalka tababarka kala dardaaramay inyo ku faa'idaysadaan muddaduusa dareera tababarka waan yoonka adeegan bulshadiio sadawa lambari maanta halkan ugu qabanaynay guddida biyaha ee degmada sayla tababarkaasoo daaranaa sidii biyahan loo maamuli lahaa marka insha allahu tacaala waxaan ka rajaynayaa haddii ilaahay ka dhigo inay noqotaan kuwii bulshada u adeegi lahaa ee aqoontaay ladabaray si fiican ugu shaqayn lahaa waxaan kaloona halkan ugu mahadnaqaynaa hay-adda asal oo soo qabanqaabisay waxna nagala qabatay tababarkan oo deegaankana ugu deeqday taangi biyood oo si kumeelgaada ay dadku ugu sii cabaan inta mashruuca wasaaradda biyaha iyo hay-adda unisef ee ka socda degmada uu dhammaanayo ay dadku kasii cabaan hay-addana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hay-adda asal oo runtii deegaamadan gobolka hawd aad iyo aad ula shaqaysa aad iyo aad baan ugu mahad celinaa annagu degma ahaan laba goor baanu ka codsannay wax runtii labadii goorba arrinkaa way noo fuliyeen mar xafiis ahaan baanu uga dalbannay qalab qalabkii way noo fuliyeen mar labaadna deegaan ahaan baanu uga codsannay taangi kumeelgaadh ah oo biyood iyagana way noo fuliyeen runtii aad iyo aad baan uga mahad celina hay-adda asal iyo tiimkeeda iyo wada shaqaynta fiican iyo dhegolugnaansha ay deegaamada ay ka shaqeeyaan ula shaqeeyaan runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa
saaka halkan waxaad ku qaadateen ambaynu ku qaadannay tababar markaa loo qabanayo guddida maamuli doonta biyaha sayla tababarkaasoo daaranaa markaa fayadhowrka iyo nadaafadda biyaha oo la ilaaliyo iyo sidoo kale biyaha sidii loo maamuli lahaa